Si looga hortago cudurrada ka soo cusboonaaday dalalka haya waxaa deeq daawo ah la gaarsiiyay barakacayaasha ku nool kaamka Guudlaab ee magaalada Beledweyne. Deeqdan daawada ah ayaa waxaa si isxilqaan ah u geeyay kaamkaasi ardayda wax ka barata iskuulka Ilaas ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Maamulaha iskuulka Ilaas Bedel Cumar Xaanshe ayaa ka warbixiyay deeqdan ay gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ah.
runtii kaamkaan imaani maanta kaamkii ugu horreeyey ma ahan waa kaamkii siddeed ama sagaalaad ee aan tagayno Ee, beledweyne kaam ku yaallo ee, runtii in ilmaha yacni inta badan ee, cayaanada ay cunaan oo kale tusaale ahaan ee, cudurkan loo yaqaan maskaweyto ama ya- loo yaqaan kaneecada nooceeda dhediga ah waa nooca saamaysa ilmaha Ee, way u badan tahay inay saamayso sababtoo ah labadii cunug haddii gurigooda nool yihiin kan ay cunto cudurkii u qaba kanay u gudbin kartaa weeyaan marka insha allahu tacaala haddii la yaraado koleytaba tiimka kaamka joogana ama bulshada ku dhaqan kaamka waxaan ku dhiirigelinayaa inay aad ugu dadaalaan ee, nadaafadda ilmaha sidoo kalena ay aad macnaha diiradda u saaraan sidai ay ugu fikri lahaayeen caafimaadka ilmahooda insha allahu tacaala caafimaadka iyo xanuunka labadan ilaah ha bixiyo keliya muhiimadda waxaa weeyaan dadaal weeyaan dhammaan ee, tiimka ee, ka socda dugsiga ilays oo runtii ayagan dhabar adeeg iyo weliba ee, markaas dulqaad sameeyey ee, saakii meeshaan imaaday ilaa haddana taagan inay bulshadooda wax u qabtaan u taagan Qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ayaa ka mahadceliyay daawooyinkan la gaarsiiyay si looga hortago xanuunada cusub.
dhalinyaradii iskuulka ayaana soo booqatay meeshan kaam guudlaa baa la yidhaahdaa xarin caafimaad ma qabno annaga mahad waxaan ugu celinaynaa dadkii oo iska daadsan qandho jadeeco jiid ay iska jiraan ay ilaahay noo keeni sharoobooyinkan hadda annaga waa mahad celinaynaa oo dhalinyarada aadaan mahad ugu celinaynaa waxaa lii sameeyey daawadii saakana loo keenay walaalahayna waa mahadsan yihiin Si kastaba ha ahaatee deeqdan dabada ah ee la gaarsiiyay dadka barakacayaasha ah ayaa ku soo aadayso xilli cudurro badan ay ka jiraan kaamamka barakacayaasha ah ee magaalada Beledweyne.